bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka habeenee dalsan qodobada ugu doorka roonna waxaa qeybka faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka maamulka somalilan iyo kuwa deegaanka a c c oo ka socda duleedka magaalada laascanood madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ufdi hogaaminayo uu maanta gaaray degmada aadan yabaale gobolka shabeellada dhexe mashruuca ramadaanka ee hormuud salaam foundation oo maanta lagu daafuray magaalada caasimadda ee muqdisho maamulka jubbaland oo ka hadlay dad ku dhintay daadad ku soo rogmaday magaalada baardheere iyo xaaladda adag oo ka taagan magaaladaasi maxkamadda ciidamada puntland oo xukun dil toogashaha ku riday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab guddoomiyaha golaha shacabka oo kulan la qaatay wafdi ka socda midooda yurub wararka dibadda qodob warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doonaa dowladda ruushka oo sheegtay inay ku rakibi doonto belaruus hubka nukliyarka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka maarso sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadaas waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan iyagii oo intaa ka faahfaahsan waxay faahfaahiino dheeraad ay kasoo baxayaan dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo xooga deegaanka a c c oo ka socda duleedka magaalada laascaanood dagaalkaas waxaa markaasi labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac waxaana faahfaahin ka bixiyey afhayeenka ciidamada maamulka somalilan dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada laascaanood isagoo markaasi ka hadlaya arrintaasina wuxuu yidhi
jirkay soo weerareen saaka sagaalkii subaxnimo sidii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan caadada u ahayd dhirbaaxo kulul buu ku dhuftay waanu iska difaacay weerarkaa sidii hore bay isaga difaaci jiray caadada u ahayd buu isaga difaacay annagu haddaanu nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaanu mar walba u hoggaansannahay amarada ka soo baxaa xukuumadda somalilan ee ahaa xabad joojinta ayaanu ku joognay oo ciidankayagu difaac buu ku jiray in ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan yahay derbi adag oo aan la maraynin dadkooduna ay ku kalsoonaadaan annaguna kalsooni buuxdaanu isku qabna qolada majeerteniya ama puntland ee mar walba weerarka isku soo kalifaysa haddana jabaysa waxaan odhan lahaa somalilan intii ay ka dulqaadanaysay way ka dulqaadatay hadda annagu warqad yaroo la xarxarxareeqay soo dhigi mayno websaydada laakiin dagaal qorshaysan oo milatari ayaanu qaadi doonaa wax badan baanu gacmaha laabanaynay dagaal qorshaysan oo milatari ayaanu qaadi doonaa ciidanka la yidhaahdo b sta ee degan boosaaso ee ka dagaalamaya laascaanood uu ka dagaalamayo gobolka sool kuna jira dagaalka taana waanu caddaynaynaa horena waanu u caddaynay haddii aanu in badan gacmaha laabanay oo aanu weerar sugaynay oo aanu isdifaacaynay hadda annagaa qaadi doona weerar qorshaysan waanu halkooda ugu tagno haddii alla hawooda ay ogolaado howlyaha gobolka sool u yimi doolada ee qabyaaladda u yimi waxaanu ugu baaqaynaa inay ku noqdaan dhulkooda waxaanu leenahay cid kastoo oo de ku yimi doollo waxaanu ugu baaqaynaa inay meelahoodii ku noqdaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wuu ka koray waxaa waanu ku xoog badan yahay waajibkiisana wuu qabsan doonaa al-shabaab waa ku dagaalamaynaa ka bixi mayso annagaa ka saari dadka degaanka ee reer soola waa dad reer somalilan oo waanu heshiin doonaa laakiin dadka ka soo duulaya dibadda ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo qarannimada somalilan dibadda kaga soo duulaya waajibaadkoodaanu marin doonaa casharna waanu udhigi doonaa haddii allah woodale ogolaado dagaalkaa maanta sidaasuu u dhacay saddex jahay naga soo weerareen saddexdii jahaba way ku jabeen ciidanka qaranku fadhiisanadiisabuu ku sugan yahay waxaan kaga baxayaa ciidanka qaranka guul guul guul mar walba waa guulaysataane guulaysta
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada maamulka somalilan oo ka warbixinayay faahfaahino ka bixinayay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada laascaanood markaana haddii aan dhanka kala fiiriyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u kurgelaya xaalada deegaanadii laga xoreeyay kooxda al-shabaab ayaa gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu helinayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guud laawe xuseen ayaa kulan la qaatay qeybaha bulshada degmada aadan yabaal oo ay ka dhageystay warbixin ku saabsan xaalada nololeed ee deegaanka iyaga oo markaasi xusay in deegaanada aysan ka jirin adeegyada asaasiga ah sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo korontada xasan sheekh maxamuud oo bulshada degmada aadan yabaal ugu mahad celiyey garab istaaga ay u muujiyeen ciidamada ayaa sheegay in degmada iyo deegaanada kale ee laga xoreeyay al-shabaab si deg dega loo gaarsiin doono adeegyada asaasiga ah isagoo sidoo kale ka dalbaday bulshada deegaanka inay ka hortagaan in markaasi deegaanka lagu dhibaateeyo dadka socotada ah daran tee darana uun barnaamijyada loo kala hormari doonaa laakiin horumarka iyo muxuu imaanaya waxaa soo hartay intaas kadib walaalahay cadowgii meeqo u jiraa aadan yabaal afartan kilomitr konton kilomitr madib konton badh hadde cadowgii ma tegin waa joogaa cadowgii ma tegin waa joogaa afartan kilomitr maana meel soomaaliya ka mid intuu joogo waa joogaa waa geedkaas carigaroobka ahoo kaleo haddii kor laga gooyo oo fiixir hadduu ku da meeshiisa ka soo cifaayo oo soo noqonayo waa annaga dowladda soomaaliya qaybaheeda kala duwan dowladda dhexe dowlad goboleedka xoog iyo xoolo iyo caqli waxaan leenahay cadowgaas sidii loo bixi lahay basay nagala taagantaha iyo dadka naftooda dadku sidii aanay macluul ugu dhimo lahayn ha la gaarsiiyo wixii la heli karo ha la geeyo hay-ad cusub oo awal aan shaqay jirna hadda dowladdu samaysoo shaqayso waanaad aragteen inta waa idinkugu timida muxuu amuuraha degdega ah masiibooyinkai amuuraha degdega ah ka shaqayso waxa waaye muhiimadda koowaad waxaa noo ah in nimankan khawaarijta dalka laga sifayo muhiimadda labaadna xitaa dadku inaanay macluul u dhimana wixii la heli karo badbaaday joogtaa sidii dadka lagu badbaadi karo in lagu badbaadiyo maalintii cadowga magaalada u ka baxay saacado ama maalmo yar kadib madaxweynaha iyo tiimkiisii watay ceelkii bambadu ay kala baxeen wixii la keenay kuwaas hadda biyola'aantu ay ka jirta iyo biyaha qaraar ay ka jirta ilaah idankiis waa la keenaa waana la qodaa biyona waa la helaa noloshu waa biyo biyola'aani nadaafad ma jirto nolol kaloo wanaagsan ma jirto xoolo ma dhaqmayaan marka waa laakiin maanta fallaartii isha ku tiilay tii salka ku tiilay warbaltarsan ku taal iga goy aan fariista ay taagan tahay saan u fariisan annaga cadowga in iska bixinaa la rabaa maada cadowga reer aadan yabaal dooraa uga aadan doorkaasina doorka dadka soomaaliyeed oo dhan uga aadan waay koow horta sida oo loo sheegay sheekh somow alkhayr allaasi hadda uga hadlayo waayo horta inaad dhexdiina heshiis tihiin nabad tihiin colaadi aanay idinla jirin colaadi markay timaado nin xoog leh in laga xoog badan yahaa maaha kan laga xoog badan yahaa inta quusoolayla beri waa laga xoog badiye dhihi maaye inta baxow kaalma doonana kaalmada ugu horayso meeshuu ka doonanaana nimanka cadowga aan la dirirayno waayo ayuu kaalmo ka doonana adiga marka haddaadan cadowgii ciidan u yeelaynin walaalkaaga deriska kula ah ka beerta kula wadaaga kan maxaan ku raha waddada kaala dhexayso kad hayb ahaan aad sheeganaysaanoo meel fog ciidaan kala jirin ka leexo hadduu ku dulmina xataa war walaal waa dulminaysaa xataa iska dulqaado iska kaydil duul kalaa iga kaa darane ninkii yiriyo kala waay maanta dhexdeenna cadaawad ka timaadahay duul nooga daran duul nooga daranaa jooga oo ay tahay inaan indhaha ku taagno aan fiirino dhexdeenna ma aha horta kaas waa dardaarmaynaa mar walba akhyaartiina meesha fadhido nabadda iyo midnimada in laga taliyo si cadowga loogu midoobo waxaa soo haray dowladda soomaaliya dowladda hirshabeelle caalamkii oo saaxiibadana la ahaa waa laysugu yimiday meeshii cadowgaas in la waxeeyo laakiin hal xabo oo laysku raacay oo xaqiiqo ah waxaa jirta dadka deegaanka cadowga inay iska kiciyaan haddaanay rabin lagama kici karo lagama kici karo soomaaliya dowladdii maxamed siyaad barre markay burburta laba sano sanad gudihiis caalamka oo dhan way guurayaa noo yimid oo dowlad aan idiin dhisno dowlad dhista isku imaada heshiiya ee muxuu ah madax yeeshana dhaha
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta gaaray degmada aadan yawaal halkaasna kula kulmay bulshada qeybaheeda kala duwan dhanka kale markaan haddii aan eego mashruuca ramadaanka ee hormuud salaam foundation ayaa maanta laga daafuray magaalada caasimadda ah ee muqdisho
muqdisho mashruuca furinta bisha ramadaan ee labada kun saddex iyo labaatanka ay hormuud salaam foundation ku caawinayso sanad kasta qeybaha u nugul bulshadeeda barnaamijkan ayaa maanta lagu daafuray xarunta dhimirka ee doctor xabeeb ee degmada dharkinle ee magaalada muqdisho iyadoo hormuud salaam foundation ay gaarsiisay xaruntan raashin sida konton loor oo bariis ah konton loor oo bur ah konton loor oo sokor ah konton kartoon oo timir ah iyo soddon jirigaan oo saliid ah taasoo ay ugu talagashay in dadka ku jira xaruntaasi la siiyo gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan oo meesha ka hadlay ayaa ugu baaqay dhammaan dadka soomaaliyeed dowladda iyo ganacsatada inay soo booqdaan xarunta dadka dhimirka ee ka xanuunsan ee doctor xabeeb si ay xaaladda ka jirta u arkaan xarunta ayaa u baahan caawin ballaaran sida dadka xanuunsan ee meesha ku jira loogu helo gogol fiican iyo dhar ay xirtaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay qeybaha dhismaha in la hagaajiyo maanta waxaan bilaabaynaa barnaamijkii aan ugu magac darnay barnaamijka ramadaanka ololaha ramadaanka oo bil kasta oo ramadaan ay hormuud salaam foundation ay gargaar iyo taakuro ku gaarsiinaysay in badan oo ka mid ah qaybaha nugul ee bulshadeenna barnaamijkeenna maanta waxaan ka daahfuraynaa xarunta dhimarka ee doctor xabeeb waxaan soo gaarsiinay xaruntan doctor xabeeb dadka dhimarka ka xanuunsan raashin isugu jira bur bariis sokor timir iyo saliid waxaan rajaynaynaa in ilaahi subxaana wa tacaala aan la weydiisanaynaa oo u barakeeyo waxaan aan sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cid kastoo waxli karta inay soo taakulayso xaruntan waxaa ku jirto boqol iyo siddeetan qofood oo isugu jira rag iyo dumar qaba xanuun kala duwan oo dhimarka ah oo siyaabo kala duwan mataqaanaa ay ugu yimid waxaan wareysanay dhammaan dadka halkan ku jira intooda badan duruufooda xaalahoodana aan uga warqabnay waxay ka kala yimideen dhammaan geesaha kala duwan ee dalka soomaaliya goboladiisa iyo degmooyinkiisa kala duwan runtii waxay u baahan yihiin garab istaag waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaantooda gaar ahaan mas-uuliyiinta dowladda mas-uuliyiinta gobolka banaadir ganacsatada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed inay yimaadaan oo ay indhahooda ku arkaan xaaladda iyo duruufta halkan ka jirta dadkan waxay u baahan yihiin taakulayn iyo xanaaneyn aad iyo aad u muhiim ah doctor xabeeb dabcan intii uu karayay wuu sameeyey in oo arrintan halkaasi laga sii kordhiyo ayay u baahan yihiin annagana waa dadaali doonaa insha allah meelaha culayska ka haysta waxaa ka mid ah alaabta ama jiifka sidoo kale dhismaha wuxuu u baahan yahay in la hagaajiyo dadkan dhimarka ka xanuunsan duruuftan ay ku nool yihiin waxay runtii ay ku xasuusinaysaa arrin mataqaanaa meesha ay dalkan u baahan yahay inaan samayno gurmad iyo taageero inta aan samaynayno ka ballaaran dadkan qaarkood waxay ku xanuunseen duruufo ayaga mataqaanaa la soo gudboonaaday waxay ku xanuunsadeen in badan waxyaabaha waddankeena hadda maalmahan ku faafay oo dhibka badan ku hayo oo ah daraagiska noocyadiisa kala duwan qaar ka mid a ilaa ay baadiyahay meelaha ugu fog ayay daraagis ay ku isticmaaleen ay kusoo xanuunsadeen qaar waxay ku xanuunsadeen eheladoodii oo lagu hordilay runtii waa duruufo oo aad iyo aad mataqaanaa u wada xanuun badan una adag marka dhammaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in la garab istaago dadka xanuunsan ee dhimarka ka xanuunsan ee ayaga aan maanta isku filnayn daryeelka iyo kawarqabka iyo xanaanada dadkan xanuunsan waa waajib saaran inta soomaaliyeed ee caafimaadka qabta marka dhammaantiin in la wada garab istaago ayaan aan ku baaqayaa maamulaha xarunta doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay hormuud salaam foundation kaalmada ay mar walba la garab taagan tahay dadka soomaaliyeed ee ka xanuunsan dhimirka waxaana u ballanqaaday inay raashinkan loo keenay ay siin doonaan dadka loogu talagalay doctor xabeeb ayaa sheegay inay xarunta ay hadda ay ku jiraan boqol iyo siddeetan qofood oo isugu jira rag iyo dumar oo ka kala yimid gobolada dalka iyadoo qaar ka mid ah ay ka yimaadeen dalka dibaddiisa
sidaad arkaysaan halkan waxaa ka muuqdo raashiin aad iyo aad u badan alxamdulilah waa ilaahay fadligiisa iyo doonistiisa ayay nagu soo gaartay maadiha ka gaarto walaalaha hormuud salaam foundation oo maanta uu nagala joogo walaalkeen gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdullaahi nuur cosmaan waxaan guddoonnay waxaan guddoonnay konton kiish oo sokor ah konton kiish oo bariis ah konton kiish oo bur ah soddon ee soddon jirigaan oo saliid oo jirigaankii labaatan litir ah konton kartoon oo timir ah kartoonkiina siddeed kiilo ay ku jirto waxaan ugu mahad celinaynaa allah tabaaraka wa tacaala sida uu guddoomiyaha horey uu sheegay bil kasta ramadaan waa
markaana haddii aan eegno maamulka jubbaland ayaa ka hadlay dad ku dhintay dad kusoo rogmaday magaalada baardheere iyo xaalad adag oo halkaasi ka taagan waxaa warkan halkaas noogu soo diray nuur muxudiin cali
ay weli ka taagan tahay degmada baardheere ee gobolka gedo kadib markii ay ku dhufteen daadad xoogan oo sababay burbur dhimasho dhaawac iyo barakac ay sameeyeen dadka deegaanka ayaa waxaa maanta kulan isugu yimaaday qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradaha jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud siidaadan kaasi oo looga hadlayay sidii wax loogu qaban lahaa dadka uu ku fatahay webiga jubba ee ku nool degmada baardheere ee gobolka gedo waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka jubbaland mudane axmed xasan cumar oo si guud uga warbixiyey daadadka kusoo rogmaday degmada baardheere iyo gurmadka ilaa iyo hadda la gaarsiiyey fatahaadaha waxaa dhacday buundadii go'day buundadii kurmaan sagaalka qof halka meel ay ku dhammaadeen waxaa xigtay dhacdadan hadda fatahaada ah oo inta haddan la xaqiijiyey lix qof ay ku dhinteen dad badanna ay ku barakaceen dad badan oo meesha degnaana ganacsigoodii iyo guryahoodii ay ku baaba'een saas darteed annagoo arrintaas ka jawaabayna wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland oo ka hashanaysa hay-adda maareynta musiibooyinka sodma waxay maanta u dirtay diyaarad sida dawooyin diyaaraddaas oo ay naga kaalmeeyeen hay-adda unisef iyo hay-adda u n oja waxaa kaloon rajaynaynaa gargaar caafimaad oo hay-adda w h o iyadana bixinayso waxaa kaloo hadda la dirayaa wakhtigan hadda aan idinla hadlayo diyaarad raashiin sida dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud siidaadan oo madasha ka hadlay ayaa hay-adaha ugu baaqay in wax loo qabto dadka uu ku soo fatahay webiga jubba ee ku nool degmada baardheere ee gobolka gedo
halka warkaas aad ka dhegeysaneysaan waa raadiya daalsan muqdisho soomaaliya warkii habeen oo aad kala socoteenna waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel